You're with SBS Radio.
barnaamijka wuxuu ahaa barnaamij eh, wacyigelin ah oo loogu talagalay in yacni eh, soomaalida degan australia lagu lagu wacyigeliyo eh, cudurka cagaarshooga khaasatan ee nooca eh, b-ga ah iyo nooca c-ga ah eh, oo la yiri somali community victoria degan eh, cudurka uu ku badan yahay waa garta marka wuu ku badan yahay markay leeyihiin ma ma sheegeen tirada intay leegtahay Ah, tiro number nooma sheegin laakiin inaan eh, aan, eh, daatada ina tusiyeen eh, figureska aan- aan eh, safka hore number one aan ka nahay ina tusiyeen laakiin tiro ahaan eh, intaasaa qabta nama tusin waxaa laga yaabaa in sabab yani eh, arrimaha nidaamka u degsan wadankan privacyga inaysan eh, numberkaasi aysan sheeginaa dhici karto waa garta marka maxay leeyihiin ma cudurka ma hala iska baaray leeyihiin ma hala iska daaweeyeen qatarihiisa iyo cudurkan wuxuu yahay maxay ku sheegeen
horta qorshaha ay wadaan oo cudurkan waxay rabaan in australia ka baabiyaan iyo caalamka oo dhan eh, ah, qorshe so- ah, socdaa jira in cudurka laga baabi'iyo Eh, eh, waxa dee, eh, cisbitaalka auston eh, qeyb dhan uu leeyahay oo cudurkan eh, loogu talagalay inay la dagaalaan maadaama soomaaliya wadamo badan cudurkan eh, qaba ay jiraan markay australia soo galaan eh, in laga daaweeyo hadda wacyigelin xoog lahaa socda eh, ay rabaan inay eh, ku baabi'iyaan cudurka wixii talaal u baahan in la talaalo wixii daawo u baahan la daaweeyo wixii eh, k- u baahan talo iyo ama, ama meel xun haduu cudurka gaarin yani in scanning lagu sameeyo oo oo operation waxay u baahan yihiin loo qabto waa garta ma sheegeen marka marka hore sida lagu kala qaado xanuunka
way sheegeen eh, waxay dhaheen eh, galmada ah, iyo waxaa keenay dhiigoo la isdhaafsado labadaasa ugu muhiimsan eh, keeni kara iyo iyo hooyada markay caruurta dhasho cunug cunuga haddii hooyada qabto cudurka cunugan uu qaadi karo Eh, saddexdaasa ugu muhiimsan ay sheegeen laakiin waxyaalaha kale ay ku dardaraan soomaalida eh, ma isdaawashada iyo musqusha hadduu qof fariisaa kasoo kaco fariisana waxaas laguma qaado
waa garta marka laba nooc eh, waxay ka hadleen midna waa b midna waa c k bay leeyihiin soomaalida waa ku badan yahay Ah, s- oo- biiga soomaalidu ku badan yahay siday sheegeen eh, appetize bia la yiraahdaa englishka ee cagaarshooga qeybtaasaa soomaalida ay ku badan tahay eh, waana waa cudur runtii eh, hadduu meel xun gaaro beerku baabi'inaya kadibna waxaa laga yaaba inuu kansar isu bedelo uu beerka galo oo kansar noqdo markaasaa ugu xun eh, qofka uu baabi'inaya waa garta marka wacyigelintu waxay ku aadan tahay dadku ha iska baareen bay leeyihiin haddii aad iska weydid maxay kula taliyeen dadka
Eh, dadka inay iska baaraan hadduu qofka qaban waxaa jira eh, sida biigoo kale daawooyin joogto uu qaadanayo eh, daawadaasa difaacaysa hadduusan qabinna waxawaaye talaal aa jira talaalkaasoo isduraya mar dambe arki maayo laakiin hadduu safaro badan oo afrika aado waxaa laga yaaba haddan mar labaad inuu si ay ku dhacdaba uu qofku qaadi karo biniaadan waaye marka inuu isbaaraa fiican mar walibo Eh, laakiin siiga waxaa daawo joogtaa loo helay Eh, wa- xataa daawada waa qaali lacagteeda laakiin waxay dhaheen waa free dowladda waxay ka dhigtay lacag la-aan eh, qofkii u baahan inuu eh, daawadaas qaato Eh, labadaas arinaas hadeer meesha taagan eh, midna waa daawo joogtaad qaadanaysaa ama talaalaad sameynaysaa haddaadan qabin midna waxawaaye hadaad qabto daawo waxaa loo helay kaa baabi'inaya waa garta dadka soomaalida ah iyadoo kasoo qayb galay eh, wacyigelintan su-aalaha ay weydiinayeen dhakhaatiirta ama wixii laysdhaafsanayay maxaa ugu badnaa runtii dumara u badnaa eh, waalidiin oo dumar runtii aa u badnaa wax yimid eh, waana dadka loo baahnaa runtii inay yimaadaan kadibna caruurtoodii iyo guryo markay ku noqdaan eh, arrinta barnaamijka suu u dhacay u sheegi lahaa dadkii Eh, su-aalo ay dhaafsadeen waa jira yani su-aalaha waxaa ka mid ah sida loo qaado oo kale waxyaalo badan aan anaga aaminsanayna jira eh, ay ay ka jaahil bixiyeen Eh, waxaa kaloo jira eh, Eh, calaamado ay aaminsanayeen qofka qabo Eh, taana waa laga jaahil bixiyey calaamadahaasaan u aaminsaneen ma aha Eh, laakiin eh, waxa- hadduu cudurka uu kansar gaarin caloosha ay bararayso taas oo kale dhakhaatiirtu ay noo sheegeen Eh, uu sida lagu yaqiinay qofka indhaha kalarkiisa isbedelaya sida wax- waxoogaa waxbaa ka jiraan soomaalida basay tiraa dhakhaatiirtu way jiraan dheen laakiin marmarka qaarkood cudurka eh, kan biiga ah xataa inaadan garanaa laga yaaba calaamadihiisa uu kugu weynaado adoon ogeyn say sheegeen waa garta marka guud ahaan eh, jaaliyadda soomaalidu arrintan ma ku baraarugsan tahay kula tahay maxaad se kula talin lahay runtii arrinaan usoo jeedna maaha waa taqaanaa dadkeena soomaalida ma jecla dhakhtar inay booqdaan iyo- iyo jekin waxaas inaan sameeyno dad u samaysan ma aha anagoo dhan runtii anaaba ka mid ah oo ma- lix bil aan tegi jir laakiin waa ka caajisa haddeen muddo sanama tegin marka runtii ah, waa caafimaadka sidiisa in guud ahaan la baaro waa waa fiican tahay dowladana way dhiirigelisaa qofka inuu dhakhtar tago oo iska baaro ee, ee, vitamin d-ga ee, sokorta ee, yani wadna xanuunka waxoo dhan waa la baari karaa weli iyaga waxay nagula taliyeen soomaalida waxay dheheen dhakhaati- dhakhtarku waa tagnaa ee, markaan haddaan rabno inaan iska baarno maxaan u sheegin waxay dheheen marka dhakhtarka aad tagta dhiig uu kaa qaaday dhiig uu kaa qaaday waxaa laga yaabaa cudurrada markaa aad tiri ii baaro keliya inay ku eg yihiin laakiin waa inaad tiraahdaa ee, dhiigga oo yani cudurka cagaarshooga iga qaad qaybta markaa qaadid qaybtaas ha laga baaro haddaadan saa ku dhihin waxay dhaheen ma ogaan karaan marka adiga waa inaa u sheegtaa marka runtii waxaan ku dhiirigelinayna soomaalida inay ku dadaalaan yani inay isbaaraan wadanka waa dha- waa firi baaritaanka waa- waa dhakhtar- dhakhtarkooda joogto inay u tagaan isagaa kale u diraa meelii loo diri lahaa baaritaanku waa muhiim baaritaanku waxa waaye wuxuu kordhinaya caafimaad waxaad cudurada qaarkood oo soo socda kugu dhici lahaa waxaa laga yaabaa in laga hortago Ee, khaasatan xataa cudurkan kansarka haddii mar hore la ogaado waxaa laga yaabaa in wax laga qaban karo laakiin mar kasta haddee cudurada daahaan oo mar dambe la ogaado waa adag tahay si wax looga qabto De- taasaan aan kaga digi lahayn waa gartay kulankan wacyigelinta markii u horreysay miyaa ma ku tala jirtaan in mar kale la qabto fikraddu same idinkay eh, community ahaanayna ka timid mise dhakhaatiirta wale fikradda waxay ka timid ee, ee, dhakhaatiirtay ka timid oo nasoo abroj gareeyey oo yiri arrimahan aan u baahanay inaan dadka wacyigelin anagana waan soo dhaweynay arrintiaan u diyaarin dadkiina waa u diyaarin runtii waa arrin muhiim ah in yani lisxusuusiyo mar walba waxaan ku tala jirnaa ee, s- xafladaha waaweyn oo kale soomaalida ay qabanayso sanadkii ee, meelaha laisku yimaado sida de kulamada sportska oo kale sooma- oo december dhici doono oo somali week ama asfa in meelahaas oo kale dhakhaatiirtan iyo barnaamijkooda la geeyo ay miis meesha ku yeeshaan ay dadka u sharxaan aan ku tala jirnaa mustaqbalka hadduu ilaahay kanaan muuqdo
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.